بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay baxdigii lixaad oo ka hadlayey maadaa yantaficu lmayitu bacda mowti maxaa uu ku intifaacayaa qofku markuu dhinto kabacdi weliba khaasatan madlabkii koowaad ayaynu ku dhex jirnay oo ka hadlayey macnaha qofku markuu dhinto wuxuu intifaacsanayaa maa tasababa fi xayaatih wixii markii uu noolaa uu ka tegey casharkan saddexaad markaa weli wuxuu la socdaa madlabkaas oo casharkii labaad waxaynu kaga hadalnay xadiidkii baynu ku sharaxnay saxiixu muslim oo ahaa انقطاع العمل بعد الموت ومعناها ينقطع عمل الإنسان إذا مات هدي ودنته وحوي عمل كيس إنه جاي إلا من ثلاث وكسا هذا لنا وحن سوق هذا من حديث أبي هريرة من حديث أنس من حديث جرير بن عبد الله صدح ذا حديث بأنه وحن كلاسو نحبحينا تمن عمل أو قفكو يساقو xayaatadiisa iyo noloshiisa uu ka tagooday oo camal uga soconayo toban waxyaalood oo saddexdaa xadiid ay sheegeen xadiidka abu hureyre oo ugu horeeya oo waxa weeye ibni maaja uu warinayo iyo ibnu khuseyma sheekha albani raximah llahu tacaala xasan kaga dhigaya sunan ibni maaja waxa uu sheegay toddoba xadiidka anas oo abunuciim abu nucaym iyo bazaar ay warinayaanna waxa uu sheegay toddoba laakiin laba wuxuu ku daray shan hore markuu sheegay laba wuxuu ku daray ah cusub oo aan toddobadii hore ka mid ahayn sagaal bay noqdeen xadiidka jariir ibni cabdilaahina hal camal buu sheegay tobankaa camal ayaynu fiirinaynaa saddexdaa xadiid inoo tilmaameen waxa uu yiri xadiidka ugu horeeya oo ah min xadiidi waxa weeye maaragtay abu hureyra oo cinda ibni maaja sunan ibni maaja uu warinayo waxa uu yiri qaala waxa uu yidhi abu hureyra qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi calayhi salaatu wassalaam waxa uu yidhi ina mima yalxaqu almu'min bacda mowtihi waxyaalaha gaaraya qofka mu'minkaa camalka uu ka tagooday waxa ajarku uga soconayo oo camalkaa thawaabtii ay soconayso waxaa ka mida waxyaalahan soo socda markaasuu nebigu toddoba tiriyey wuxuu yidhi cilman callamahu wa nasharahu middaa waa midda koowaad oo xadiidkii horena waa ku jirtay cilmun yuntafacu bih marka xadiidkan kow cilmigiibuu ka bilaabay cilman callamahu wa nasharahu waa midda koowaad macnaha cilmi kasta oo lagu intifaacayo ama qur-aan ha noqdo ama sunnihii nebiga ha noqdo ama fiqi ha noqdo oo lagu cibaadaysanayo cilmi diin baa laga hadlayaa maaha cilmi maadiga ah cilmiga maadigaah oo adduunyada laga hadlimayo cilmiga diinta ah oo camalka iyo wanaagu ka soconaya laga hadlaya qur-aan buu baray cilmi buu dadkii baray kutub buu qoray waa nashriyey waxaasoo dhan ba ajirka uga soconaya waa kow laba wuxuu yidhi aw waladan saalixan tarakahu ama waxa uu ka tagooday walad saalixa wiil iyo gabarba isku mid waa awlaad saalixa ayuu ka tagooday oo uu diintii baray oo qur-aankii baray oo tarbiyeeyey ayuu markaa ka tegey oo usoo ducaynaya xadiidkii horena waa ku jirtay waladun saalixun yadcuula labadaa marka xadiidkii horena waa ku sugnay oo waxa weeye waa inoo sheegay saddex waxa uu yidhi ow musxafan warathahu kitaab qur-aanah ayuu waxa weeye sadaqaystay oo waqaf ka dhigoo masaajid ka dhigay oo waxa weye halkaa uu dhigay ama qof buuba siiyey kitaabkii qur-aanka ahaa oo akhrisanaya intuu isagu kitaabkii qur-aankaa berigii hore hadda gacanta lagu qori jiray hadda waxa weeye intuu soo gaday hadduu qof siiyo ama masaajid dhigo ajar iyo xasanaad baa uga soconaya waa midda camalka saddexaad waa inta kitaabkaa lagu intifaacayo camal baa uga soco ajar baa uga soconaya waa loo qorayaa oo wuxuu soo gelayaa yunabaw linsaanu bima qadama waakhar waakhar ayuu soo gelaya ajar iyo xasanaad baa uga soconaya midda afraad wuxuu yidhi ow masjidan bannaahu masaajid buu dhisay oo waxa weeye dadkii ku cibaadaysanayaan ajar iyo xasanaad baa uga soconaya waa midka afraad wa kan shanaad waxa uu yidhi ow beytan libni sabiili bannaahu guri buu dhisay dadka musaafirka ah ile berigii hore hoteeladan iyo waxaan ma jirin dadku markay musaafir yihiin guryaa la dhisi jiray oo waqafa oo la odhan jiray dadka martida ah oo meesha waddada haya ha seexdeen taana ajar iyo xasanaad ayaa uga socda aw eh, beytan libni sabiil bannaahu ayuu sameeyey waxa uu yidhi midda lixaad ow waxa weeye nahran ajraahu webi buu jeexay waxaa la mid a harooyinka waaweyn waxaa la mid a meelaha togaga biyaha laga jeexayo oo ummad dhan ka intifaacayso inta webigaas uu isagu jeexay matalan webi baa tagtay halkaa webiga durduraya oo kale hadday soomaalidu fahamsanaan lahaayeen webiyadan maalin walba fatahaya haddii laga jeexo oo dhulalka kale loo jeexo aan biyaha lahayn meel walbaa la gaarsiin karaa adduunka meel walbaa saa loo jeexaa oo gaaladu ka faa'iidaystaan oo waxaad arkaysaa magaalo webigii u jiray dhowr boqol oo kilomitir oo inta loo soo jeexay webigii la marinayo oo halkaa dadkii biyihii ku intifaacayaan ajraahu uu halkaa jeexay oo dareeriyey oo biyihii soconayaan ajar iyo xasanaad ayaa uga soconaya midka toddobaad waxa weeye ow sadaqa sadaqatin sadaqa ayuu bixiyey ow sadaqatan sadaqa ayuu eh, sadaqaystay akhrajaha uu ka bixiyey min maalihi maalkiisa uu ka bixiyey fii xayaatihi ama fii sixatihi markuu caafimaad ka qabay oo noolaa ayuu sadaqaystay sadaqadiina sadaqa jaariyay noqotay oo soconaysoon dhammaanayn sida waxa weeye guri la dhisay sida beer wixii la mida ceel la qoday waxaasoo dhan toddobadaa marka wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam yalxaqu waa gaarayaan waxa weeye bacda mowtihi thawaabtii iyo ajarkii laga helayey ayaa gaaraya bacda mowtihi xadiidka imaam ibni maaja iyo ibni khuseyme ayaa warinaya waa xadiid xasana oo sheekh albani xasan ayuu ka dhigayaa sunan ibni maaja ayaad ka helaysaa toddobuu marka inoo sheegay xadiidkan marka xadiid la macno ah oo waxa weeye ay arrimahan oo dhan wadaagaan oo min xadiidi anas ibni maaliga ayaa waxaa wariyey abu nucaym fi lxilya waxa weye bazaarna waa wariyey waana xadiid xasana isaguna sheekh albani xasan buu kaga dhigayaa waxa weeye saxiix iljaamica iyo ayuu xasan bu xadiidkan xasan buu ka dhigay sheekh albani waana min xadiidi anas waxa uu oranayaa yalxaqu almu'min qofka mu'minkaa waxaa gaaray almayit wahuwa fii qabri isagoo qabrigiisa ku jira ayuu odhanayaa sabcun yajri ajrahunna toddoba ajarkoodaa soconaya oo xasanaad baa laga helayaa qofkii mu'minkaa wahuwa fii qabrihi inta kale marka waa wadaagaan oo intaan soo sheegnay ayaa toddobada ka mida laakiin labada shan waa wadaagaan labada uu ku siyaadiyey waxay tahay ow xafara bi'ran ceel buu qoday oo waqaf ka dhigay oo biyihii laga cabayaa meeshii kii xadiidka hore ka yidhi nahran ajraahu ayuu waxa uu ka yidhi xadiidkani ow xafara bi'ran ceel buu qoday oo biyihii laga cabayaa ummaddii islaamkaaad ka cabayaan oo waxa lagu intifaacaya kaasina waa qodob oo waxa uu noqonayaa toddobadii hore markaan ku darno sideed buu ku noqonaya kan sagaalaad waxa uu yidhi ow gharasa nakhlan geedo timira ayuu beeray oo waxa weeye geedka dee marka la beero waxaa laga yaabaa geedka timirta iyo geedaha cambaha iyo geedaha waaweyn geedaha liinta iyo waxa weeye jiridoodii baa taagnaanaysa sanad walba waa dhalayaan oo waxa weeye waa soconayaan marka qofkii beeray oo waxa weeye laga dhaxlay oo waxa weeye lasii isticmaalayay ama waqaf buuba ka dhigay markaasuu beer intuu beeray oo geedo timira ku beeray oo geedo liina ku beeray oo cambe ku beeray kulli waa isku mid ayuu markaa ummaddii ka dambaysay ku intifaacayaan intaas ajar buu ka helaya ajar baa uga soconaya oo waxaa la yidhaahdaa waa waxyaalaha waqafka oo halkaa la waqfo oo beerihii sidaa saxaabadu waa sadaqaysan jireen waxa weeye maaragtay beer dhanbu intuu sadaqaystay wuxuu leeyahay beertaa waxaan ku sadaqeeyey waxa dadka masaakiinta wixii ka soo go'a asalkeedii waa la daynayaa sidii cumar ibn khadaab markuu nebiga uu u yimid oo yidhi rasuulka ilaahayow beertaa iyo dhulka aan ka hela khaybar ayaan xoolahayga ugu jeclahay inaan sadaqeeyaan rabaa maxaa igula talinaysaa wuxuu yidhi asalkeeda xabsi oo waqaf ka dhig oo lama dhaxli karo laakiin waxa ka soo baxa oo midhaha ka soo go-aya sadaqa ha noqdeen oo masaakiinta loo qaybi waka marka sacad ibnu cibaada inoo imaan doona isaguna hooyadii beeru sadaqeeyey kulli baynu arkaynaa marka waxa uu yidhi kharasa nakhlan waana tusaale ee macnaha geed kasta waa geedaha hadda magaalada laga beero oon xataa miraha lahayn oo la harsanayo harkooda qofkii harsaday ajar buu ajar baa loo qorayaa qofkii awal beeray sagaalkaas waxaa sheegay labadaa xadiis sagaal baynu maraynaa midka tobnaad waxa weeye waa xadiidka macruufkaa oo waxa weeye jariir ibni cabdillaahi albajeli waa xadiidkii macruufkaa nebigu yidhi man sanna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruhaa wa ajru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama oo muslim iyo kulli wariyeen sababtiisuna waxay ahayd dad ayaa gaajooday oo abaari ku dhacday nebiga ayay u yimaadeen nebigu wuxuu amray in sadaqa loo aruuriyo nin ansaarta ayaa dadkii markay sadaqadii bilaabeen wuxuu keenay arrin weyn sura cadiima kiish weyn oo ay dahab iyo cunto iyo fidda wax ka buuxaan ayuu keeno gacanta uu ku qaadi kara laayahay oo jiiday markaasuu soo hordhigay nebiga marka maal fara badan buu sadaqaystay markuu sadaqaystay marka ayaa dadkii ku daydeen oo dadkii qof walba wuxuu keenay maal fara badan markaasaa nebigii ku farxay markaasuu yidhi man sanna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama idan qofkaani muxuu sameeyey marka ninkaani sadaqadiisii baa lagu dayday isaga sadaqadiisii ajarkiisii waa loo qoray kuwii ku daydayna ajarkoodii waa loo qoray ilaahayna waxa uu siiyey markaa kuwii ku dayday ajarkoodoo kale isagii loogu daray waxa uu yidhaahdaa sheekh cabdicasiis ibni baaz raximahu llahu tacaala marka uu xadiidkaa tacliiqinayo ay man axyaa sunnatan qofkii sunno nooleeya cilmi aan dadkanba waxa weeye sunno ay ka tageen baad aragtay waa ku dhex noolaysay waa samaysay waa tustay markaasay kugu daydeen ama wax wanaagsan oo sadaqa iyo dadkii u horseeday wax wanaagsan baad bixisay waa lagugu dayday kullu daalika waxay soo gelayaan waxa weeye sunnihii wanaagsan maaha inaad adigu dadka bidca u jidaynaysid haddaa bidca u jidaysid dembi baad ku leedahay laakiin sunno wanaagsan oo diinta ku sugan haddaad dadka u jidaysid ajar iyo xasanaad baa ku socna idan tobankaa camalba sidoo kale wuxuu yidhahdaa intaynu khulaasada gaarin imaamu nawowi xadiidkaa waxaa ku sugan alxathu in la isku booriyo in la bilaabo fii ibtidaa'i waxa weeye walmusaabaqati ila alkhayraat wanaagga in loo tartamo dadkana wanaagga loo jideeyo lagana dheeraado waxyaalaha xunxun iyo bidaca inaan dadka loo jidaynin waayo qeybta dambe xadiidka wa man sanna fi lislaami sunnatan sayi'a falahu wisruha wa wisru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama marka wisriga iyo dembiga dadka looma jideeyo ee waxaa loo jideeyaa wanaag idan khulaasatlqowl tobankaa camal qofkii ka tagooda isagoo uu dhintay oo qabrigiisa ku jira wa huwa fii qabri isagoo qabrigiisa ku jira ayaa ajarkaa u soconayaan axaadiitaas saxiixa baana ku sugan walaa khilaafa bayna alculamaa wax khilaafa oo diidanna ma jiraan waa axaadiis saxiixa inuu qofku wanaag iyo ajar ka helayo marka qof walba maanta intaad nooshahay wanaagaad samaysan kartid samayso wanaag dadka u gudbi khayr ka tag cilmi ka tag wanaag baad ka tegi kadhaa laakiin markaad dhimatid camalkaaga waa go-ayaa wixii aad ka tagootay ayaad markaa helaysaa marka madlabkaas aanu labada cashar ka dhignay casharka labaad iyo casharka saddexaad waa maa tasababa fi xayaatihi yajri thawaabu waxa weye maa tasababa fi xayaatihi macnaha wixii aad ka tagtay adiga oo nool aad sabab u ahayd ajarkoodii saasuu kuugu soconayaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin